أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan iraxiim kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu diray mid ka mid ah maxaabiistii riddada ee lagu qabtay weerarkii lagu furtay degmada towfiiq ee ekis masaajida caali guduud ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda silbiyadda maraykanka ayaa mar kale ku celisay in aysan wax lacag ah siin doonin isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn culus u jeedisay kusimaha madaxa howlgallada isbahaysiga gaalada ee yusom mas-uuliyiin iyo saraakiil hore oo ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in burbur ay qarka u saaran tahay nidaamka kooxda riddada soomaaliya kadib jabka xooggan ee ka soo gaaray furimaha dagaalka bulshada ku dhaqan deegaanka camaare ee wilaayada mudug ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah wilaayada islaamiga gedo ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtia taariikhda hijiriguna ay tahay koo iyo labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan kataabal akhbaari ayaa maanta bahaysay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu dirayo mid ka mid ah maxaabiista riddada ee lagu qabtay weerarkii lagu furtay degmada towfiiq ee ekis masaajida caligaduud ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abuu xasaan nadiir sheekh qaasim macalin waxa uu ka mid ahaa maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii ka dhacay degmada towfiiq masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe halkaasoo ay ku gacangaleen maleeshiyaad badan oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya kuwaasoo noqday wax la dilay iyo wax iyagoo maxaabiista gacanta lagu dhigay isaga oo ka soo muuqanayay fiideo kooban oo uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayuu maxbuuskan sheegay in iyaga oo hal urur ah laga soo daabulay magaalada muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaano iskuul bulisiya isla markaana lagu soo xaaqay furumaha dagaalka ee wilaayada shabeellaha dhexe waxa uu intaasi ku daray in cabsi iyo qalqal xooggan ay soo wajahday inta aysan bilaaban dagaaladii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay shabeellaha dhexe waxuu askarigan maxbuuskaa ku biiray kooxda riddada soomaaliya sannadkii laba kun iyo kow iyo labaatankii sida uu ku sheegay muuqaalkan kooban ee uu ka soo saaray kanaalka kataa'ib al ikhbaariya
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah magacayga nadiir sheekh qaasin macalin oo ka tirsan askarta daraawiishta kusoo biiray labada kun labaataniyo kowdii nalasoo nagala soo qaaday magaciisa iskool baluusiya waxaana lagu soo shubay anigoo hal urur ah cadcadey iyo adanlixey saddex bilood aa meesha soo joognay wixii kadib ahaay degmooyinkana la qeybiyey degmooyinkaa joognay anagoo degmooyinka joogno a waxaa bilaabatay al-shabaabaa soo socda al-shabaabaa soo socda markaas habeenkiina waa carareyni maalintiina waa soo laabaheyni waxaa dhacday anagoo askar isku sheegayno meeshii aan joogno inaan ka ararno oo maalintiina soo galno habeenkiina ka ararno
maxbuuskan ayaa fariin adag u diray maleeshiyaadka murtadiinta ee sida cayayaankii oo kale ugu hoobanaya dabka ka howlcaya shabeellaha dhexe isagoona eedeyn kulol u jeediyey saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ee kusoo riday jaxiimada shabeellaha dhexe
marka waxaa idin leeyahay shalli anagaa horta askartaan qoran markaa qoraheynine anagaa nala qaldi dhalinyaro dhalinyaro soomaaliya horta yaanyaa nila qaldin midda kale waxaa idin sheegaa nin askari a iyo gaariga gaarigan aa u muhiimsan saraakiishan runta markaan ii sheego ninka askariga iyo gaariga gaariga u muhiimsan adoo nin askari ah nafley ah, aa furun lagu dhigaa gaarigana lagaa noqsaha maxaa isdhihi kartaa marka gaarigii qoriga weyn ay kuu saarnaa haddaaba lagaa laa oo lagaa lagaa noqsado adi maxaa isdhihi kartaa marka niyid maa leedahay waa maya yaa la dagaalweysaa marka warragow waxaa idin leeyahay dagaal meeshaan ma jire beenaa jirta iyo isgadasha yaa nila gadana horta marka ugu horeysa ugu dambeyn wuxuu askarigan ka warbixiyey sida uu ku bilowday dagaalkii lagu soo qabtay ee degmada tawfiiq iyo sida loo soo qabtay
midda kale shalay waxaa dhacday anagoo mashaajid algadu joogno inana lasoo weeraro anooba baabuurta ka dhexbaxayo dagaalkii ka dhexbaxayo baabuurkii saydka aniga aan ku qornay raadii a gacanta layga soo qabta allehiri gala waa galaysiin ninka la leeyahay xundubey aa iga soo qabtay gacanta meesha dagaalka markaa tagni oo ta- oo tegaynin labada dhinaca xabad naaga bilaabatay asigii gacanta iga soo qabtay bartiisa waa waay shalayna galo i dhahay marka ragga haddaa gala la leeyahay haddaana adiga hor joogin maxaa u ajaraya askarta soomaaliyeed maxaa u ajaraya owlaada soomaaliyeed maxaa u ajaraya ragga soomaaliyeed mashaajid cali gaduud aa leega soo qabtay shalay ilaahay kuma samadiida haddii laysoo qabtay baawura laysoo saaray beledka ilaahayaa laysoo geliya ilaa iyo hadda maxaabiisa ah askaraa kaa maqan qof isdhahoysa ma leh war askariyaa kaa maqan oo shalay dagaalkan gal istiriya ka baadi doon qof isdhahaysa ma leh waa maqan tahay adigin yaa ka maqan tahay hooyadaa iyo aabbahaa iyo wixii ku- adiga aad dhashay ama wixii kula dhashay aa ka maqan tahay
dagaalkii degmada tawfiiq masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka mid noqonaya dagaalada taariikhda galay waxaana halkaasi lagu dilay maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah kuwana gacanta ayaa lagu dhigay iyaga oo nool oo maxbuus ahaan hadda ugu jira gacanta mujaahidiinta halka sidoo kalena gacanta lagu dhigay saanad ciidan oo dhammaystiran aad baad u mahadsantahay abuu xasaan dowladda salbiyadda maraykanka ayaa mar kale ku celisay in aysan wax lacag ah siin doonin isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee soomaaliya tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka marwaan maxmed waxaa weli mugdi ku jira mustaqbalka maalgelineed ee ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka muslimka soomaaliya dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa mar kale ku celisay inaysan wax qarash ah ku bixin doonin howlgalka cusub ee isbahaysiga ee u esom mas-uul ameerikaan ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan sii wadidda maalgelinta in ka badan kow iyo toban kun oo askari calooshadu shaqaystayaal afrikaan ah kuwaas oo ku sugan soomaaliya maraykanku wuxuu qaatay mowqif sugan oo aan labalabayn lahayn soomaaliyana ma ahan dal xamili kara tadbiiqinta qaraarka qaramada midoobey ee tirsigiisu yahay kaasoo dhigaya maalgelinta liidata ee ciidamada afrikaanta ah ayuu yiri afhayeen u hadlay xukuumadda washington waxaa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa lagu wadaa inuu bartamaha bishan soo socota ee meeye uu kulan ka yeesho xaaladda kooxda ridada iyo howlgalka afrikaanta ee usom waxaana la filayaa inuu meel mariyo shaxda maalgelinta muranka badan dhalisay waxayse baarayaasha reer galbeedku ka cabsi qabaan inuu maraykanku isticmaalo diidmada qayaxan ee fiitowga loo yaqaana maamulkii bayden iyo midka trump ayaa ka wada siman in aanan ballaarin maalgelinta ciidamada afrikaanta ee soomaaliya ku sugan kuwaas oo ay u arkaan kuwa aan ka soo dhalaalin muhiimaddii islaamuladarrada ee reer galbeedku u wakiisheen dhinaca kale antonio guter oo ah xoghayaha guud ee waxaa loogu yeeray qaramada midoobey ayaa ka digay in dhaqaalo darro awgeed uu fashilmo howlgalka midowda afrika ee soomaaliya antonio guter ayaa wax laga walaaco ku sifeeyey in dhaqaalo loo waayo ciidamada afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya wuxuuna carabaabiy in haddii uu burburo ee isbahaysiga afrikaanta soomaaliya ay mujaahidiinta dalka si fudud kula wareegi doonaan mahadsanid marwaan kooxda ardada soomaaliya ayaa eedayn culus u jeedisay kusimaha madaxa howlgallada isbahaysiga gaalada ee yusom cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inuu diyaariyey kooxda ridada soomaaliya ayaa eedeyn culus u jeedisay sihayaha madaxa howlgalka isbahaysiga a u esom gaalka lagu magacaabo sifiyul thantihayabam islamarkaana ah ku-xigeenka iyo kusimaha ergiga gaarka ah ee waxaa loogu yeero midooda afrika u qaabilsan dalka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda kooxda villa soomaaliya murtadka lagu magacaabo axmed macalin faqi ayaa sheegay in sifaweelbam uu kasoo horjeedo islamarkaana uu inkirayo waxa uu ku sheegay horumarka maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya murtad faqi oo ka mid ah dabadhilafyada saliibiyiinta ayaa sidoo kale ku eedeeyey gaalkan midooda afrika u qaabilsan soomaaliya inuu noqday taageere al-shabaab ah kadib markii warbixinno ka dhan ah kooxda gurguurta uu ka horjeediyey fagaarayaasha caalamka gaar ahaan waxaa loogu yeero qaramada midoobay bam sivile oo ah ninka hadda siihayaha ah mishanka eusom ninka sii haya hadeertaan wuxuu caadaystay ayaamahan dambe in uu maaragtay muddo si hoose wax waa lagu sheegay si hoose wax waa lagu sheegay laakiin inuu si muuqata sympathizer qof taageere al-shabaab ah inuu noqdo qof mucaarad dowladdaana inuu ku soo baxo oo inkiro xooggaas iyo xoolahaas iyo dadaalkaas dowladda soomaaliya ay bixinayso qof xaasid ku ah horumarka soomaaliya Een, qof maalin kasta warbixinno negative ah xafiisyadiisi iyo adduunkiiba la wadaagaya Een, ninkaas runtii dee mudda laga aamusnaa laakiin isaga isqarin waayey waa la arkay khudbadiisi hadda u dambeysay un security last week isbuucii hore uu un security council ka jeediyey siduu s- al- sympathizer al-shabaab isugu bedelay siduu u diidan yahay horumarka siduu u inkiraya horumarka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mar la weydiiyey murtadkan su-aal ahayd maxaa tallaabo looga qaadi waaye islamarkaana dalka looga saari waaye ayuu murtadkani ku gaabsaday oo keliya waa la qaaday isagoon wax faahfaahin dheeradan ka bixin tallaabada ay qaadeen waa la qaaday maya maya siyaasadda arrimaha dibadda sideedaba inay qababaato waay Waa- siyaasadda arrimaha dibaddu waa afuuf eedeentan uu murtadkani jeedinayo ayaa salka ku haysa warbixin dhowaan sifiyul bam uu ka horjeediyey shirka waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay isaga oo sheegay in mujaahidiintu ay ku tallaabsadeen guulo waaweyn oo halis ku ah jiritaanka kooxda ridada soomaaliya gaalkan midooda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa sidoo kale shaaciyey in mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen hub aad u fara badan islamarkaana ay beegsadeen goobo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin madaxtooyada villa soomaaliya iyo xerada xalane oo ah xarunta ugu weyn ee ay degan yihiin saliibiyiinta oo isku soo bahaystay duulaanka soomaaliya mahadsanid caliyare mas-uuliyiinta iyo saraakiil ka tirsan kooxda riddada ayaa sheegay in burbur ay qarka u saaran tahay kooxda riddada kadib jabkii xooganaa ee ka soo gaaray furimaha dagaalka bashiir mucidiin wayman ayaa iigaya warbixintani xilli xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee kooxda riddada soomaaliya ay cakiran tahay ayaa dhanka kale waxaa iska soo dabadhacaya eedeymaha loo jeedinayo hoggaanka riddada murtad xasan sheekh maxamuud oo markan mucaaradkiisa iyo saaxiibadiisa ay si isku mid ah u dhaliilayaan cabdirasaaq xaashi oo soo noqday agaasimihii hore ee macadka daraasaadka heritage iyo wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa maqaal uu qoray uga hadlay xaaladda kooxdooda uu ka dardaarwariyey guurguurta ayuu sheegay in saddexda sano ee xukunka villa soomaaliya uu joogay uu dhinac walba ka fashilmay qoraalkiisa ayuu ku bilaabay waxaad soomaaliya hogaaminaysay muddo saddex sano ah hal sano ayaa kaa dhiman inta aad ballanqaaday in al-shabaab aad dalka kaga ciribtirayso muddo laba sano gudaheed ah maantana iyagaa weerar ah waxay dib u qabsadeen dhul hore looga xoreeyey waxayna la wareegeen buundooyin iyo magaalooyin istiraatiiji ah sida degmada aadan yabaal ayuu yidhi maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayuu xusay inay daaleen xaaladda ay hadda ku sugan yihiin haddii ay kusii sugnaadaanna ay soo dadejin karto burburkooda soomaali iyo ajaaniib waxay isku raacsan yihiin in ciidanka qaranka ay daaleen tabardaran ay ka muuqato islamarkaana sida ay sheegayaan ilowreedyo ka tirsan s n a ay gaareen heerkii ugu dambeeyey ee awoodda sidaas haddii ay kusii socoto ay keeni karto halis muuqato oo ah burbur iyo jab buuxa dhanka kale murtad cabdisalaam guuleed oo soo noqday agaasime ku-xogeenkii hore ee sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ayaa murtad odawaa yuusuf raago ugu baaqay inuu xilka iska casilo isagoo intaa ku daray in furinta dagaalka uu ka soo cararay gurgurta ayuuna ugu baaqay inuu xabsiga dhigo waxay ahayd inuu ku noqdo aadan yabaal ku dagaalamo difaaco ama uu ku dhinto ma samayn ayuu yidhi shacbaan ramadaan iyo bisha aan hadda ku jirno ee shawaal waxay ciidamada mujaahidiintu allaah fadligiis la wareegeen degmooyin iyo deegaana ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose oo muddo sanada kadib hadda lagu maamulayo ku dhaqanka shareecada islaamka dadka muslimiintana dib ugu soo laabanayaan marka laga sifeeyey maleeshiyaadkii mooryaanta ahaa ee dhibaatooyinka ka geysanayay deegaana ku yaala wilaayaadkaasi mahadsanida waa iman bulshada ku dhaqan deegaanka camaara ee wilaayada mudug ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah sida uu ku waramayo cabdiraxiin sheekh cali
وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه waa daawashada aflaamta jihaadiga ay ku daawadeen bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug daawashada aflaantan ayaa timid kadib markii maamulka islaamiga ee degmada camaara dadka muslimiinta ee ku dhaqan camaara uu ku wargeliyey in la daawan doono aflaan jihaadi ah halkaas oo lagu daawaday aflaantii ugu dambeysay ee soo saartay mu'asasada alkataa'ib ay ugu horeeyaan sawiradii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kadib macrikadii faasilada aheyd ee ka dhacday degmada aadagabaal ee wilaayada shabeellada dhexe dadka muslimiinta ayaa goob ku wada daawaday aflaanta ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaab almujaahidiin haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka muslimiinta aynu la dhex qaadnay mikrofonka idaacadda islaamiga al andalus oo ka warramay waxyaabihii ay ku daawadeen fagaaraha deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug deegaanka camaaro ee wilaayada ee mudug waxaan caawa daawanaynaa aflaam jihaadiga oo aflaamta ugu dambeeye ah waxaa ka mid waxyaabaha aan daawanay filimaantii ama sawiradii degmada aadan yabaal dagaalkii maanta ka dhacay oo mujaahidiintu ay gaalada ku xasmiyeen waxyaabo badan mucaskaraad cusub ayaan fiirsanay macaarigta aan fiirsanay waxaa ka mida agoorey oo walaalaha mujaahidiintaah ay joogaan oo cadowga ilaahay oo foodagay la'yahay wax badan oo khayra baan aragnay waxaana doonaynaa insha allahu tacaala inaan mar kastoo ay inoo soo celceliyaan walaaluhu aflaamta noocaasa oo mar allaala markay soo baxaan ay hore nooga soo bandhigaan insha allah sawirada aadan yabaal jab weyn baa iiga muuqday oo gaaladii oo kala boqday oo kala carartay qoryahoodii iska tuureeyeen iyagoo biyaha dhex dabaalanaya oo waxa waaye dhiigooda iyo biyuhu isku darmeen baan arkay difaacyadoodii oo la jabsaday badarkoodii iyo hubkoodii oo lala wareegayo ayaan arkay marka wax lagu farxo waayo muslimiintu ay ku farxaan waxaa lagu daawanayaa gaaladiioo jabtay iyo mujaahidiintiioo guulaysatay muslimiinta dhammaan waxay caaw ku faraxsan yihiin inay gaaloo dhan ay baaba'da caaw filimaanta aan fiirsannay waxaa ka mida masaajid caliguduud iyo geelgub deegaankaan joogaa waa camaara dareenkaygu caawa waa farxad iyo rayrayn sawirrada aadan yabaal waa fiirsannay maasha allaah ilaahay baa ku mahadsan ishaydu waxay qabatay maydad fara badan iyo mujaahidiinta oo ku gaafwareegaya raayada islaamka kula gaafwareegaya magaalooyinka ay ka saareen cadowga nabadoon axmed maxmuud foolfooley ayaa ka mid ahaa dadka muslimiinta ee fagaaraha deegaanka camaara ku daawaday aflaantii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakad al-shabaab almujaahidiin caawa waxaan joognaa waxaanu joognaa magaalada camaaro waxaanu fiirsannay filimaan dadka muslimiinta ahuna ay ku laabqabowsadeen gaalada iyo gaaloraacyada iyo mushrikiintuna naxdin iyo murugo u ahayd innaga caawo waxaanu fiirsanay sawiradii baan fiirsanay waa yoonkii maanta ahay wixii dhacay weeye qof muslina oo arka oo ama damiir ku jiro ama kuwa dhaqankooda arkay wax uu ku farxaayaan fiirsanay waxaan leenahay kuwii geystay oo meeshaas xasmiyey ilaa bilaaw ilaa dhammaad amiirka ugu sarreeya iyo askariga howlgalka galay intii ka dhaxayso ilaahay subxaana wa tacaala ha idin xafido jidkaas dariiqii nebi maxamedana ha idinku dilo hana idinkuna soo nooleeyo waxaan rabaa dadka muslimiinta ah oo soomaaliyeed ama caalamul islaam ama bariga afrika inaannu la wadaago farxad war qof walbau fiiri wixii dhacay haddii lagu dhihin jiray aadan yabaal waxaa jooga warjuuj iyo jamaajuuj inuusan ahayna kuwa alle subxaana wa tacaala uu doortay waxa ay yihiin arag kana tanasuloo ilmihiinnana uga diga inay haadaantan ku dhacaan war wixii aad dhasheen meesha ku dhammaanayaan fiiri ka ceshada oo dugsi baad geysay qur-aankaad soo bartay waad soo korido waa ku soo rafaaday haadaan buu ku socdaa haadaantaa ka ceshada dadka muslimiinta ayaa aad ugu farxay jabka gaalada lagu gaarsiiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe ee ugu horeysay macrakada faasilada ahayd ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waad mahadsantahay cabdiraxiin ugu dambayntii wilaayada islaamiga gedo ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta casaam carafaad ayaa inoo sii faahfaahinaya warbixintani saadaq aadan waa askari ka tirsanaa murtadiinta muddo toddoba sano ah wuxuuna si gaara uga tirsanaa maleeshiyaadka booliska ee degmada garbaharey isagoona kasoo shaqeeyey degmooyin kale askarin ayaa isagoo taa'iba waxa uu isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee gedo waxaana lagu soo bandhigay degmada celcadde askarigan oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka waramay waxyaabihii uu la kulmay intii uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxauna baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisa afka cadowga uga soo tegay askarigan ayaa isagoo taa'iba waxa uu isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee gedo waxaana lagu soo bandhigay degmada celcadde askarigan oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka waramay waxyaabihii uu la kulmay inta uu ka tirsanaa murtadiinta iyo sida wilaayada ay u soo dhoweysay isagoona baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisa safka cadowga uga soo tegay saacad xasan aadan waxaan ka imaaday galbaari waxaan ku suganahay degmada ee alcado saadaq muddo inta leg baad ku jirtay nimankan murtadiinta ah niyo waxaan ku jiray muddaadii toddoba sanaa ku jiray toddoba sanaa la shaqaynayay nimankaas waan gartay muddada toddobada sano aad ku jirtay xageed ka shaqaynaysa waxaan ka shaqeeyey meelo fara badan sidoo kale boolaxaawo doolow luuq ugu dambeyn galbaari waa afar saas degmaan kasoo shaqeeyey shaqadaada maxay ahayd niyow shaqadayda dabcan waxay ahayd askari boolis aan ahaa federaal ah ka shaqeeyo saldhigaanta mataqaanta degmooyinka kala duwan kasoo shaqeeyey hadda gaar ahaanta u dambeysay saldhiga galbaari ka shaqeynayay askari boolis oo federaal aan ahay tababarkaada kuwaad ma kor ayaad kusoo qaadata tababarkayga wuxuu ahaa meesha la yidhaahdo gobolka gedow galbaarey baan kusoo qaatay tababarka labada kun toban isdiid baan galay laba kun ilaa toban iyo sagaalka dhammaashadeena waan ka baxay marka saas way xaaladda niyoo cabsigu iska jirtaa oo waayo haddaad askari noqoto iscabsigu iska imaan geed iyo qof iyo qof walba oo mataqaanta shacabo ama kaa horeeya ama kaa dambeeyo cadowgaagu iska yahay geed walba qofuu kula noqonayaa cadow iska noqonayaa waxaad caqabado oo mataqanta aniga qabsadeen oo mataqanta abaalka ma jiraan laakiin midda aniga aan ku fakeray hamigayga oo mid aniga dareenkayga xubigayga aan ka helay go-aan qaasyadan aan keliya aan kasoo go-aan qaatay go-aankaas soo qaatay waxaa ka mid ah meesha aan ka shaqaynayay in aan ka dhammaado oo mataqanta ciidanka mataqanta ii sheegay mujaahidiinta aan isku dhiibo saasna aniga xorriyaddeedii iyo mataqanta waqtigii aan ku qaato insha allah wax hub ood la timaaday ma jirtaa aad iyo aad aad iyo aad aag fadhisaban baan la imaaday waana laigala wareegay mujaahidiinta igala wareegay laakiin tale waxaan siinayaa si guud aniga waxaan soo arkay askari waan soo maray dhib waan soo maray jama soo jamhadiyey inay mataqaanta xorriyadda nin walba xorriyaddiisa iyo nabadiisa mataqaanta uu ka taliyo aytiinka dambe ha isu dhiibaan maasha allah sharafi karam saasaan leeyahaa maasha allah maasha allah si wacan gacmo furan weji furan inta waa liigu soo dhaweeyey si wacan baa lii soo dhaweeniyo ma kama sheekayn kara wallaahi si fiican baa lii soo dhaweeyey maalmihii lasoo dhaafay waxaa wiilaayaadka islaamiga si raxanraxan ah u soo gaarayay askarta toobadkaniyaasha ee kasoo baxaya safka cadowga kuna soo biiraya safka muslimiinta walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu